aan ku bilownay xaaladda magaalada laascaanood ayaa maalmahaana deganayd kadib qalalaase ay dad ku dhinteen oo dhowaan ka dhacay magaalada qalalaasaha ayaa daba socday dil magaalada loogu geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka mas-uuliyiinta somalilan ayaa dilka siyaasigaasi waxa ay ku eedeeyeen sida hadalka loo dhigay argagixiso qulqulotooyinkaasi ayaa keenay dhimasho dad rayida kadib markii ay ciidamada somalilan rasaas fureen sida ay sheegeen dadka deegaanka haddaba kalfadhigii siddeetanaad ee golaha guurtada somalilan ayaa maanta looga hadlay xaaladda magaalada laascaanood sagal mustafe ayaa warbixintan ka soo dirtay hargeysa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa maanta furay kalfadhigii siddeetanaad ee golaha guurtida waxaanu kaga hadlay guddoomiyuhu xaaladda gobolka sool gaar ahaana magaalada laascaanood wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada guurtida inay si adag uga howlgalaan wax ka qabashada hawshani
xaaladda laascaanood wixii dhibaateey yaalla wax ka qabashadeeda ay mooyaan rag badan oo waa howlgaleen ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii wasiiro badan baa ku maqan waxay u dhashay iyagu waa wada maqayiba iyo meelo kaleba u dhasho laakiin isla reerkii kuwii kalena kolley oo wasiirkii arrimaha guduhu hogaaminaya waa jiraan guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wadahadal dheer kadib lasii daayay maxaabiistii lagu soo qaqabtay rabshadihii ka dhacay magaalada laascaanood dad badan oo odayaal leh oo waxgarad leh oo reerkaahina waa howlgaleen way howlgaleen halkanna waa yimaadeen waa la kala war qaatay way noqdeen wixii maxaabiista la hayeyna waa la sii daayo iyagaa loo dhiibay waa inaynu ku biiraa oo wixii tegayay aanu soo dhejina dhanka kale waxa uu sheegay guddoomiyuhu in xaluhelidda khilaafkani doorka ugu muhiimsan laga siin doono dadka u dhashay magaalada laascaanood waa inaynu hellaa ciddii la wada hadli lahaa qabadkeedana waxaynu la kaashanaynaa oo door facaala ka qaadanayaa dadka reer laasxaabo already way howlgaleen laakiin hawshana waynu wada qabanaynaa iyagaana aynu siinaynaa hor sida loo sida beheeraynu ku wada hadalno loo gaadho kalfadhiganu hadalkiisuna waa yariyay hawshiisuna waa culus dhanka kale kalfadhigani ayaa waxa uu sidoo kale guddoomiyuhu kaga hadlay diiwaangelinta waxaana ugu baaqay bulshada reer somalilan inay isdiiwaangeliyaan islamarkaasina ay qaataan kaadhadhka diiwaangelintii diiwaangelintaasu meel fiican bay maraysaa way dhowdhowdahay laakiin ma dhamma wixii aynu ku kordhin karna ee wacdigeline dadka aynu odhanayno waryaadhaha ha la codeeyo aan awoodeenna muujino dee quwaddeena dayna wax kaleba ku qabsanayn tiradeenna intaynu nahay aan muujino oo ha la soo baxo oo ha la codeeyo ha laysdiiwaangeliyo waa codaydayabee codaynteedana ha loo diyaargaroobo sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa